wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda somalilan iyadoo cuskanaysaha qodobkaha boqol iyo lixaad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan farqadiisaha koowaad kaasoo qeexaya inay wasaaradda cadaaladdu u xil saaran tahay fulintaha go'aamadaha guddiga cadaaladdaas guddiga cadaaladdu waxa ay go'aamiyeen isku-beddelkaha garsoorayaal iyo ku-xigeenno xeer ilaaliyayaal haddii aynu ku horrayno gobolka maroodijeexna cali suudi diiriye oo ka howlgeli jiray maxkamadda racfaanka ee gobolka hargeysa waxaa loo bedelay maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay guddoomiye xuseen awdiriye xuseen awdiriye waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda racfaanka ee gobolka togdheer waxaana loo bedelay maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex waxaana laga dhigay garsoore maxamed muuse daahir waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada berbera waxaana ha loo bedelay maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex waxaana ha loo magacaabay garsoore jamaal axmed maxamed waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda gobolka hargeysa waxaana loo bedelay maxkamadda racafaanka ee gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore cabdiraxmaan faarax maxamed waxa uu ahaa kaaliye maxkamadda sare waxaana loo bedelay maxkamadda racafaanka ee gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore maxamed dalmar ismaaciil waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda racafaanka ee gobolka maroodijeex waxaana loo bedelay maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay guddoomiye yaxye xuseen yuusuf waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore maxamed cabdi kahin waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo bedelay maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore idris axmed muuse waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgalayaa maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore maxamed xuseen caraale waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore jaamac maxamed ibraahim xaraare waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada belegubadle waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore siciid xasan yuusuf waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore idris maxamed maxamuud waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada sabawanaag waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore sidoo kalena aha guuleed daa'uud axmed waxa uu ka howlgeli jiray maxkamaddaha degmada belegubadle waxaa loo bedelay maxkamaddaha gobolka degmada gabiley waxaana loo magacaabay garsoore khaalid cabdi shiil waxa uu ka howlgeli jiray maxkamaddaha gobolka degmada gabiley waxaa loo bedelay maxkamaddaha gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore khadar ibraahim jaamac waa kaaliye maxkamadda sare waxaana ha loo bedelay oo uu ka howlgalaya maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana ha loo magacaabay garsoore axmed yuusuf cabdi waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgalaya maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore xasan cali ibraahim waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgalaya maxkamadda gobolka maroodijeex waxaana loo magacaabay garsoore cabdirashiid maxamed xirsi waa waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda gobolka maroodijeex waxaa loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waana guddoomiye ilyaas daa'uud ibraahim waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada sallaxley waxaa loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore faarax sheekh maxamuud abakor abu rajaa waxa waa garsoore cusub waxa uu ka howlgelayaa maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore cumar maxamuud xuseen waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelayaa maxkamadda gobolka degmada maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore maxamed siciid kahin kaaliye maxkamadda degmada hargeysa waxa uu ka howlgal waxa uu ahaa kaaliye maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore sheekh mubaarig aw cusmaan cali waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda gobolka maroodijeex waxaa loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waaxda gacan libaax waxaana loo magacaabay garsoore yuusuf cali ismaaciil waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada cadaadley waxaa loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore gaar ahaana waaxda ibraahim koodbuur cabdi xuseen rooble waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda oodweyne waxaana loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore maxamed axmed faarax waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada berbera waxaa loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore samiir axmed cabdilaahi waa kaaliye maxkamadda sare ayuu ahaa horey u ahaan jiray waxaana xilliga loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore cabdiwahaab maxamed qalile waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada allay baday waxaana loo bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaana loo magacaabay garsoore cabdikariim cumar cabdi waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda gobolka gabiley waxaana loo bedelay maxkamadda degmada gabiley waxaana loo magacaabay guddoomiye cabdi faarax ibraahim waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada abdaal waxaa loo bedelay maxkamadda degmada gobolka gabiley waxaana loo magacaabay garsoore cabdiraxmaan cali nuur waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelayaa maxkamadda degmada gobolka gabiley waana garsoore xasan sheekh cabdilaahi ibraahim waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelayaa maxkamadda gobolka gabiley degmada gobolka gabiley waxaana loo magacaabay garsoore maxamed maxamuud xirsi kaaliye maxkamadda sare ee gobolka maroodjeex waxaa loo bedelay maxkamadda degmada gobolka gabiley waxaana loo magacaabay garsoore haddaba haddii aynu eegno gobolka togdheerna ibraahim aadan yaasiin waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda gobolka saaxil waxaa loo bedelay maxkamadda carraxafaanka ee gobolka togdheer waxaana loo magacaabay guddoomiye yuusuf liibaan cumar waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda racafaanka ee gobolka sanaag waxaa loo bedelay maxkamadda racafaanka ee gobolka togdheer waxaana loo magacaabay garsoore xasan ismaaciil guuleed waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda degmada burco waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka togdheer waxaana loo magacaabay guddoomiye siciid cabdilaahi xuseen waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda degmada gobolka gabiley waxaana loo bedelay maxkamadda gobolka togdheer waxaa loo magacaabay garsoore maxamed salaan moxamed waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelayaa maxkamadda gobolka togdheer waxaana loo magacaabay garsoore maxamed cismaan xasan waa garsoore cusub waxaa loo magacaabay maxkamadda gobolka togdheer waxaana laga dhigay garsoore cabdiweli aadan cabdilaahi waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelayaa maxkamadda gobolka togdheer waxaana loo magacaabay garsoore cabdicasiis khadar deeriye waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda gobolka awdal waxaana loo bedelay maxkamadda gobolka togdheer waxaana loo magacaabay garsoore sheekh xasan qorane cali waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka togdheer waxaana loo magacaabay garsoore cabdiraxmaan maxamed mawliid waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda gobolka maroodijeex waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka togdheer waxaana loo magacaabay garsoore cabdilaahi cabdi maxamed waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelayaa maxkamadda degmada burco waxaana loo magacaabay guddoomiye maxamed xaaji faarax cabdi waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda degmada caynabo waxaana loo bedelay maxkamadda degmada burco waxaana loo magacaabay garsoore iimaan batuun rooble waxa uu horey uga howlgeli jiray maxkamadda degmada oodweyne waxaana loo bedelay maxkamadda degmada burco waxaana loo magacaabay garsoore maxamed cabdiwahaab xuseen waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelaya maxkamadda degmada burco waxaana loo magacaabay garsoore cabdilaahi axmed ibraahim waa garsoore cusub waxaana uu ka howlgelayaa maxkamadda degmada burco waxaana loo magacaabay garsoore haye yuusuf gobolka saaxil cabdirashiid maxamed maxamuud duraan waxa uu hore uga howlgeli jiray maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex waxaa haatan loo bedelay maxkamadda racfaanka gobolka saaxil waxaana loo magacaabay guddoomiye sheekh axmed aadan mire maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex ayuu hore uga howlgeli jiray waxaana haatan loo bedelay maxkamadda racfaanka ee gobolka saaxil waxaana loo magacaabay garsoore xamse cabdilaahi xirsi waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda degmada burco waxaana haatan loo bedelay maxkamadda gobolka saaxil waxaanu noqday guddoomiye jaamac siciid jibriil waxa uu ka howlgeli jiray maxkamadda gobolka sanaag waxaa haatan loo bedelay maxkamadda gobolka saaxil xilkiisuna waa garsoore fahmi cali cabdilaahi waxa uu hore u ahaa ciidanka asluubta waxaa haatan loo bedelay maxkamadda gobolka saaxil xilkiisu waa garsoore cabdirasaaq aadan shire waxa uu ka tirsanaa ciidanka asluubta waxaa haatan loo bedelay maxkamadda gobolka saaxil xilkiisu waa garsoore xuseen fadal maxamuud maxkamadda gobolka degmada gebeley ayuu hore u ahaa haatan waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka saaxil xilkiisuna waa garsoore cabdi qawdhan cabdi garsoore cusub waxa uu ka tirsanaan doonaa oo uu ka howlgeli doonaa maxkamadda degmada berbera xilkiisu waxa weeyaan guddoomiye xasan axmed cali hayste garsoore cusub maxkamadda degmada berbera xilkiisu waa garsoore maxamed jimcaali maax maxkamadda gobolka maroodijeex xilkiisa cusub ee haatan loo bedelay waxa weeya maxkamadda gobolka saaxil oo uu ka noqon doono garsoore siciid maxamed nuur maxkamadda degmada saaxil ayuu ka tirsanaan jiray haatan waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka saaxil xilkiisuna waa garsoore aadan axmed muuse waa garsoore cusub haatan waxau noqonayaa maxkamadda gobolka awdal xilkiisuna waa garsoore idris faarax muuse maxkamadda degmada daarasalaam ayuu hore u ahaa haatan waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka awdal xilkiisuna waa garsoore aadan cabdilaahi cali maxkamadda degmada boorama xilkiisa cusub waxa weeyaan garsoore waxaanu ka howlgelayaa maxkamadda gobolka awdal makaahiil cabdi meecaad garsoore cusub maxkamadda gobolka awdal garsoore shucayb ciise cilmi garsoore cusub maxkamadda degmada boorama cabdicasiis yuusuf maxamed maxkamadda degmada dila xilkiisa cusub waxa uu noqon doonaa garsoore waxaanu ka howlgelayaa maxkamadda degmada boorama yaasiin xasan cabdilaahi maxkamadda degmada dila ayuu ka tirsanaa haatan waxa uu u noqonayaa maxkamadda degmada boorama xilkiisuna waa garsoore cumar jaamac cali xarunta xeerilaalinta gobolka awdal ayuu hore u ahaa haatan waxa uu noqonayaa maxkamadda degmada boorama xilkiisuna waa garsoore dhinaca gobolka sanaag haddaynu eegno maxamed axmed cabdalla waxa uu hore u ahaa maxkamadda racfaanka ee gobolka sanaag haatan waxa uu noqonayaa maxkamadda racfaanka ee isla gobolka sanaag waxaanu noqonayaa xilkiisu guddoomiye axmed maxamed xasan maxkamadda racfaanka ee gobolka saaxil haatan waxa uu noqonayaa xilkiisa cusub garsoore ka tirsan maxkamadda racfaanka ee gobolka sanaag maxamed ibraahim cali dool maxkamadda gobolka saaxil ayuu hore u ahaa haatan waxa uu noqonayaa maxkamadda gobolka sanaag xilkiisuna waa garsoore muuse maxamed maxamuud kaaliyo sare oo ka tirsanaa maxkamadda racfaanka ee gobolka sanaag ayuu ahaa haatan waxau noqonayaa maxkamadda gobolka sanaag xilkiisuna waa guddoomiye cabdiraxmaan maxamed maxamuud waxa uu ahaa maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex haatan waxa uu noqonayaa maxkamadda gobolka sanaag xilkiisu waa garsoore maxamuud sheekh xuseen xasan maxkamadda degmada ceel afweyn ayuu hore uga tirsanaa haatan waxa uu noqonayaa maxkamadda gobolka sanaag xilkiisuna waa garsoore sheekh nuur axmed abiyan garsoore cusub maxkamadda degmada ceel afweyn guddoomiye ayuu noqonayaa salaad muuse jaamac garsoore cusub maxkamadda degmada ceel afweyn garsoore dhinaca gobolka sool haddaynu eegno axmed deeriye cilmi waxa uu ahaa maxkamadda racfaanka ee gobolka sool haatan waxau noqonayaa maxkamadda racfaanka ee gobolka sool guddoomiye ayaanu u yahay sheekh siciid cali xasan waa garsoore cusub oo maxkamadda degmada ceere gaabo guddoomiye ayaanu yahay xasan axmed nuur maxkamadda gobolka maroodi jeex ayuu hore u ahaa haatan waxau noqonayaa maxkamadda degmada caynabo garsoore weeyaan xilkiisu jaamac cabdilaahi bile maxkamadda gobolka togdheer ayuu hore uga tirsanaa haatan waxa uu noqonayaa maxkamadda gobolka degmada oodweyne xilkiisuna waa garsoore dhinaca xeerilaaliyayaasha axmed cismaan mire madaxa xeerilaaliyaha gobolka maroodijeex ayuu hore u ahaa haatan waa madaxa xeerilaaliyaha gobolka togdheer xilkiisu waa madaxa xarunta jamaal jaamac xaashi madaxa xeerlaaliyaha gobolka togdheer ayuu ahaa haatan waxau noqonayaa madaxa xeerlaaliyaha gobolka gebeley xilkiisu waa madaxa xarunta yuusuf biixi maxamed madaxa xarunta xeerlaalinta gobolka gebele ayuu hore u ahaa haatan waxau noqonayaa xarunta gobolka maroodi jeex xilkiisu waa ku-xigeenka xeerlaaliyaha mawliid cabdi muuse xeerlaalinta gobolka maroodijeex ayuu hore u ahaa haatan waxau noqonayaa madaxa xeerlaalyaha gobolka maroodijeex xilkiisu waa madaxa xarunta cabdirasaaq ibraahim maxamed xeerlaalinta gobolka awdal ayuu hore u ahaa haatan waxau noqonayaa xarunta xeerlaalinta ee gobolka maroodijeex xilkiisu waa ku-xigeenka xeerlaaliyaha cabdi cabdilaahi maxamed cali xeerilaalinta gobolka saraar ayuu hore u ahaa haatan waxau noqonayaa madaxa xeerilaalinta gobolka sool xilkiisuna waa madaxa xarunta siciid maxamuud obsiiye madaxa xarunta xeerilaalinta gobolka maroodijeex oo uu hore u ahaa haatanna waxau noqonayaa ku-xigeenka xeerilaalyaha gobolka saraar cali maxamed cali ku-xigeen xeerlaaliye cusub ayuu markiise hore ahaa haatan waxau noqonayaa xeerlaalinta gobolka maroodijeex xilkiisuna waa ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxamed muuse jaamac ku-xigeenka xeerlaaliye cusub ayuu hore u ahaa haatan waxau noqonayaa xeerlaalinta gobolka maroodijeex xilkiisuna waa ku-xigeen xeerlaali dhinaca kale liiska garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeerlaaliyaasha guud ee la eriyey yuusuf dalal cabdi kusimaha guddoomiyaha maxkamadda degmada hargeysa asad nuur cilmi maxkamadda gobolka maroodijeex cabdiraxmaan xasan bile maxkamadda degmada hargeysa ibraahim siciid ducaale maxkamadda degmada burco sheekh aadan cali xuseen maxkamadda degmada burco sheekh cali cabdilaahi jaahuur maxkamadda degmada burco saalax cabdi maxamed maxkamadda gobolka togdheer cabdirasaaq cismaan ow cali maxkamadda degmada hargeysa aadan cismaan rooble maxkamadda gobolka togdheer sheekh ciise yuusuf faahiye maxkamadda degmada gabiley maxamed cumar cali maxkamadda gobolka sool faysal cabdilaahi ismaaciil maxkamadda gobolka maroodi jeex maxamed jaamac cashuur maxkamadda gobolka togdheer aadan jaamac saleebaan maxkamadda gobolka sanaag jaamac nuur maxamed maxkamadda gobolka saaxil iyo maxamed ibraahim cali xarunta xeer ilaalinta isku beddelka lagu sameeyey kaaliyayaasha iyo diiwaangeliyayaasha kadib tala soo jeedintii guddoomiyaha maxkamadda sare waxa ay soo saartay wasaaradda cadaaladdu isku beddelka kaaliyayaal iyo diiwaangeliyayaal maxkamadaha dalka ah waxaanay kala yihiin sidan hana axmed abiib waxaa laga soo bedelay ciidanka asluubta waxaa loo bedelay maxkamadda sare diiwaanhayaha dacwadaha madaniga ah idman axmed cabdilaahi waxaa laga soo bedelay ciidanka asluubta waxaa loo soo bedelay maxkamadda rafcaanka gobolka maroodijeex diiwaanhayaha dacwadaha madaniga ah fayse axmed maxamed waxaa laga soo bedelay maxkamadda gobolka hargeysa waxaana loo bedelay maxkamadda sare diiwaanhayaha dacwadaha idaariga ah axmed yaasiin rashiid waxaa laga soo bedelay kaaliye maxkamadda gobolka waxaana loo bedelay kaaliye maxkamadda sare ah cabdiraxmaan xasan mataan waxaa laga soo bedelay kaaliye maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay kaaliye maxkamadda sare ah axmed maxamed yuunis waxaa laga bedelay maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay kaaliye maxkamadda sare ah khadra xasan nuur waxaa laga soo bedelay kaaliye maxkamadda degmada hargeysa waxaa loo bedelay kaaliye sare ee maxkamadda degmada hargeysa warde maxamed cilmi waxaa laga bedelay maxkamadda gobolka hargeysa waxaana laga dhigay kaaliye sare maxkamadda gobolka hargeysa cali cismaan iidaan waxaa laga bedelay kaaliye sare ee maxkamadda degmada waxaa loo bedelay kaaliye sare ee maxkamadda degmada boorame abshir rabiile sugulle waxaa laga bedelay kaaliye maxkamadda gobolka hargeysa waxaa loo bedelay kaaliye maxkamadda degmada sayla aadan maxamed yuusuf waxaa laga bedelay maxkamadda gobolka togdheer waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka sanaag kaaliye cabdifataax maxamed xuseen siciid waxaa laga bedelay maxkamadda degmada burco waxaa loo bedelay maxkamadda degmada caynabo kaaliye faadumo nuur xasan waxaa laga bedelay ciidanka asluubta waxaa loo bedelay maxkamadda gobolka burco diiwaanhaye dacwadaha ah nimco cabdisalaan maxamuud waxaa laga bedelay ciidanka asluubta waxaa loo bedelay degmada burco diiwaan haye deeqa cismaan cabdi waxaa laga bedelay maxkamadda rafcaanka awdal waxaana loo bedelay kaaliyo sare maxkamadda rafcaanka gobolka awdal ayaanle cismaan samriye waxaa laga bedelay maxkamadda sare waxaana loo bedelay maxkamadda gobolka degmada gabiley mahdi fure suldaan waxaa laga bedelay maxkamadda rafcaanka gobolka awdal waxaana loo bedelay maxkamadda degmada baki kaaliye sare ahaan ayaa laga dhigay cabdilqaadir maxamed xuseen waxaa laga bedelay maxkamadda sare waxaana loo bedelay maxkamadda rafcaanka gobolka maroodijeex